Waxaana ku madawal macawidiinka degmada Aabudwaaq ee Galmudug yana kulanya waladaanka Darren Baag nabadeed beelo walaalo ee dhawaanka dagaalami deegaanka Landheer oon dhexe iyo degmooyinka Heraale iyo Aabudwaaq ee Galmudug waliba baaqan dareena walgarodka lamada dhinac maamulka Galmudug iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya inay surmaan sidii redlan keliisi lahayeen beelaha dagaalka ku dhahdhi Sheekh Cabdicasiis Xasan Yare yana baaqan iyo hasaareen walmacawidiinkan akhri warbaahinta waxaan marka hore ka tacsiyadaynaynaa dadkii ama wiilashii labada dhinac isaga dhintay oo sida xaqdarrada ah nafahooda ku waayay waxaana leenahay rabbi ha u naxariisto inta dhimatay ehelkoodiina samir iyo iimaan ha ka siiyo intii ku dhaawacantayna alle ha u boogadhayo qodobka labaad waxaan ku baaqaynaa in dagaalka iyo xabadda la joojiyo ciidamada ishor fadhiyana la kala qaado qodobka saddexaad in dadka waxgaradka ahi ay isugu yimaadaan shir nabadeed iyo miiska wadahadalka si shuruud la'aan ah si dhibaatada taagan xal waara looga gaaro oo ayna mar dambe u soo noqon afar waxaan ku baaqaynaa in labada heer dowladeed tan galmudug iyo federaalkuba ay qaataan mas-uuliyadda ka saaran joojinta colaadda sokeeye ee soo noqnoqotay muddooyinkan dambe shan in la joojiyo dhulka isagoo dadka ka badan la isku laynayo dadka soomaaliyeed iyo dhulkiisa waxaa badan dhulka mana jiri karto sabab la ysugu dilo lix waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo duubidda maydka iyo ficilada kharriban ee dushooda lagu sameeyo lana ilaaliyo xurmada qofka maydka ah ee muslimka ah siddeed waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo iskudirka iyo buunbuuninta colaadaha sokeeye taasoo qayb ka ah in baraha bulshada loo isticmaalo si mas-uuliyad darro ah iyo fiyuus raadin oo ay dad waxmagarato ahi caadaysteen sagaal ugu dambayn waxaan ku baaqaynaa in ummadda soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan midnimadooda iyo wadajirkooda meel ay joogaanba taas oo ay ku noqonayaan ummad horumarsan oo asaaggeeda la tartanta kana baxda dibudhaca ku habsaday muddada ruux qarniga ka badan wabilaahi towfiiq ururka haweenka magaalada dhoosmareeb caasimada galmudug iyo horey sudan oo kaleanka baaqi in la surunji dagaal beeleeda ku dareera galmudug